وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر الله مفعولا
xusuuso nebiyow markaad ku lahayd kan alle uu u nicmeeyey waxay tilmaamaysaa addoonkii nebiga sala allahu calayhi wasallam uu xoreeyey zayd bin xaarisa allaha ka raalli noqdee xusuuso nebiyow markaad ku lahayd kan uu alle u nicmeeyey adiguna aad u nicmaysay hayso xaaskaaga allana ka cabso waxaadna ku qarisay naftaada wuxuu alle dabadda keenayo adigoo ka baqaya dadka allebaasa mudan inaad ka baqdo markiise uu sayd ka dangutay oo iskiis u furay baa nebiyow kuu guurinay zaynab binta jahash xaas ahaan si aysan kala kulmin mu'miniinta wax dhiba xagga guursiga xaasaska kuwa ay wiilasha ka dhigteen inkastoo aanay dhalin marka ay wiilasha ay soo korsadeen oo aanay dhalin ka danguteen oo iskood u fureen haweenkooda amarka allana waa mid abad fula oo hirgala arrinkani waa si loo caddeeyo inuu nin guursan karo haweenay uu horay u qabay wiil uu soo korsaday ha yeeshee uusan dhalin